barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda yada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha oktoobar waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi ano ah ismaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno ganacsiga iyo haweenka waxaan u malaynaya dukaamada nooga furaa hargeysa ama burco nooga furaan inaan qarashku isbixinaynin waayo dadkii baan cunayn kalluunkii inantu intay kuu soo gasho ayay sanka qabsanaysaa waxay ka odhanaysaa kalluun mid ka mida badda ku jira deerag ma haysaa marka waxaad odhanaysaa maxaad sanka u haysataa waxay ku odhanaysaa meeshaa qurmoon waan gartay sidoo kale caashay dhexe dhegaystayaasha waxaanu haynaa dhinacii heesaha aan barnaamijka ugu talagalnay
codkaasi macaan ee fanaanka cawaala aadanna goorrow ayaad maqli doontaan iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka
kuuriyada koonfureed ayaa si adag u cambaaraysay iskudaygii ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay rabtay inay ku tijaabiso gantaallo kala duwan taliska ciidamada ee kuuriyada koonfureed ayaa war ay soo saareen ku sheegay in arrintani ay ahayd mid xadgudub ku ah qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay islamarkaana ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansi ah militariga maraykanka ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi isku dayday inay tijaabiso gantaalada ridada dhexe maalnimadii sabtida hase ahaatee ay guuldaraysteen hase ahaatee uu iskudaygaasi guuldaraystay
diblomaasi sare oo maraykan ah ayaa magaalada london kulan kula yeelanaya xulufada maraykanka ee reer yurub axaddan maanta si ay uga wada hadlaan arrimaha syriya john kerry ayaa la kulmay kooxda si ay si wada jira uga fakaraan oo ay iskula meel dhigaan aragtiyaha ku saabsan sidii lagu dhammayn lahaa khilaafka syriya ee hadda maraya sanadkiisii lixaad waxa uu sheegay in kulanka ka dhacay switzerland ee uu la yeeshay dhigiisa dalka ruushka sergey levrof iyo dhowr wadan oo ka tirsan bariga dhexe maalintii sabtida ay ka soo baxeen sida hadalka loo dhigay dhowr aragti oo si dhaqsinyo leh u baahan in dabagal loogu sameeyo laakiin ma uusan sheegin warbixin intaasi dhaafsiisan mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan oo degeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga iyo haweenka waxaana marti noogu ah aamino faarax caarshe oo madax ka ah ururo kala duwan aamino waa guddoomiye ku-xigeenka dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee somalilan waa guddoomiyaha haweenka ganacsatada ah waana guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga ee somalilan iyo meelo kale haddaba aamina oo safar ku joogta dalkan maraykanka ayaa nagu soo booqatay xarunta washington ee v o a waxaana waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
bismi illaahi raxmaan iraxiim magacay wax la amina faarax caarshe sida aad u sheegtay ismaaciil waad mahadsan tahay waana dhowaay waxaa igu dhaliyey arin markii ugu horeysaan somalilan kusoo noqdeen ka imi maraykan ayaa waxaan jeclaystay inaan dadkayga u sameeyo macmacaan waxaan fuuray arinta la yidhaahdo inaan sameeyo bakery iyo pastry baa jira adduunka la sameeyo wixii la cunayo marka bastry waa macmacaanka bakeryna waa wixii roodhida iyo waxa laga sameeyo marka bastry baan keeno qalab badan baan induunisa ka keenay adigu taas way iga xidhmatay anigoo muddo waday laba sanadooda waxaana igaga xidhmatay waxa weeyaan ee, dadka diasporada ee dadka dibadda ka tegay qurbi joogee damcayna wadankooda dib ugu noqdaan hadii jeer waxaan samayn research marka waxaana samayn baaris.
cilmi baaris baana samaynoo waxaan isnu dadkaaga macmacaansi haye ee, xoolo badana way iga galeen marka waa lagula fahmi waaye Aa, layla fahmi waay marka waxaan arkay un iyadoo macaanka keliya dadka igu helaan inay tahay inay shaah Haye.
sonkorta ku badiyaan ama Ay.
timir marka waxaan sii bal adduunyada kale waxay cunto u keeno waxaanan eegin kolkaa waxaan een, ay ka kooban yihiin waxaan samaynayo ee ah waxaa la ysku dardarayo bal wadanka in laga helayo Waan gartay, muhiimadda busineskuna waa sidaa waan gartay.
waa inaa wax een, raw material baa la yidhahdaa waa in dalka gudihiisa laga heli karaa waan gartay.
marka beed baan waaye Beed Be- baa- beed ma baa- beedkan caadiga ah ee meel walba laga helo beedka- beedka caadiga ah ee hadda aynu helo ayaan hargeysa wuxuu ku ahaa inaan ciyaar yaran intaan diro sallada u dhiibo maalintoo dhan saddex boqoloo laysoo marka inan filibiina baa iigu jirtay meesha cunto samaynta kun iyo laba boqol baa u baahnaa marka waxaa dhacday dee in businesskaas ku xulmay beedwaa marka fakarka igu dhaliyey inaan galo khayraadka dalka wixii dalka laga helayo ee kaasuu ahaa wuxuu ahaa kaasuu ahaa waan fekeray lix bilood bay igu qaadatay waxaan biyaha badda aan kaa dhammaanaynin bal wixii aad ka samayn karaysa ka waan samayn gartay En, waayo aragnimaad ka heshay dabcan oo Ha.
dee marka qofku arinta u gudagalo wax badan buu baxaya nacam En, iminka Mar- iskaashatada kalluumaysiga oo kalaad madax ka tahay haa bal haddaynu taa eegno waxaa tihi biyaha baddan jeestay biyo baddan u jeesta haddaan iskaashatada kalluumaysiga xabad hal eh, ka horaysiiyo waxaan bilaabay kolkaa bal milixda inaan soo saaro milixdaad ku horreysay milixdan ku horeeyey dhul baa laysii eh, milixdii baan ka beeray dabadeed milixdii markaan ka beeray taa milixdana waxay igu kalifay dekada berbere anigoo taagana alaab ii soo degaysa waxaan arkay milix yaman laga keenayo ma yeman baa laga soo waaridayay yaman jawaano laga soo waaridayo oo iskogoobaya oo laynoo keenaya markaasaan idhi badda waa isku dhadhana iyakuna geestaasi ka degan idinkuna geestani maxaa milix dadkaagu samaysan waay Hmm.
walaahi milixdaa samee marka midda kale waxaan ku fekerayay waxa etoobiya aan geyno qaad ka dhaafsano Mhm.
marka waxaan milixdaas etoobiyaad geyn kartaa sidii meeshii dhexdeedii milixda beriye markaan wada iyadana noohow baan loo hayn marka laakiinse halkii laftirkeedii baan milixdii iyo kalluunkii iyo doonyo samayntii intiiba ka sameeyey oo berbera u jirta lix kilomitir waan gartay marka kalluunka iyo khayraadka badda inaan sameeyo fikradaha qaaliga ah baa igu dhaliyo marka haatan en, ilaa doonyahaad samaysaa haa markii 2000kii waxaan bilaabay kalluun waxaan bilaabay milixda 2004kina waxaan bilaabay kalluunka 2005kina waxaan bilaabay dunya sameeyo marka milixdun baa yara xidhanto u baahan know-how waxaan se wadaa still ilaa hadda eh, shirkad kalluun oo la- berbera- oo la yidhaahdo eh, gulf fishing company baan leenahay qoys ahaan eh, aniga iyo odaygayga iyo reerkaygu Eh, waxaanu oo waxaanu leenahay oo kale haddana doonye samaynta oo layaa berbera fiber glass factory oo doonyahana berbera lagu sameeyo tawaangidana hargeysa lagu sameeyo marka en, tawaangida biyaha dadku ka cabaana waanu samaynaa ilaa iyo jabuutina waanu geynaa marka doonyaha en, eh, haddaad dadka bal sawir ka siisid ilaa imsa xabaad sanadka samaysaa Eh, ma badna mase yara oo, eh, intii dambe way fiican tahay Eh, doonida ugu qaalisana waa tas la yidhahda foolfaha oo dooni adag ah oo markii hore mooba- eh, modelkeedu qaybka loo sameeyay nagaga yimi germany En, mo- waxaa la yidhaha moolka laga samaynayo marka kaasoo kale kolleyba eh, dadkeenu badda ku jiraa may helin macaawino dibadda ah doontiina marka qalabkeeda loo dhameeyo dhowr iyo labaatan kun oo dool bay ku jirtaa laakiinse intii ugu dambeysay si fiican baanu samaynaynin marka ilaa halkeeba dalabka idinka yimaada dalabku wuxuu nooga yimaadaa inta somaliland ah oo ugu badan tahay berbera waan gartay En, haddaynu nimaadno arrinta kalluumaysiga Mm.
En, eh, soomaalidu waxay leedahay badaha ugu dhaadheer haddana waxaa laga yaabaa en, kalluunka inaanay aad u isticmaalin kalluunka iyo isticmaalkiisa maxaad sawir naga siin lahayd ismaaciil waa arinta jaalan- arinta carqaladda ugu weyne naga hortimi bay ahayd dadka intayadii markaa kambaniyada reer somaliland ee ku jirtay k- damacday inay dakhli gashato een, eh, khayraadka badda een, waxay ahayd dadkeenu waxay ahayd dad hilib cuna laba kun iyo afartii ilaa laba kun iyo sideedii waxaan u malaynaya dukaamada nooga furaa hargeysa ama burco nooga furan inaan kharashku isbixinaynin waayo dadkii baan cunayn kalluunkii inantu intay kuu soo gasho ayay sanka qabsanaysaa waxay Haye.
ka odhanaysaa kalluun mid ka mida badda ku jira deerag ma haysaa Haye.
marka waxaad odhanaysaa maxaad sanka u haysataa waxay ku odhanaysaa meeshaa qurmoon Saad odhanaysaa, "Dee waxaad iibsanaysa biyaa qurmoon marka waa cunt- cuntadiina way iibsanaysaa een, sankan ka qabsanay sankana way ka qabsanaysa marka ilaa xadkaasi baanay dadku cunaynin waxay nagu kaliftay kolkaa inaanu samayno wacyigelin raadiyowga tvga annaga laftirka iyagu falair waxaan la yidhaha warqadaha la tuurtuuro waxaan ku daray aniga iyo qolo kale oo rersi la yidhaahdo inaanu samayno dibad hargeysa waxaad ku aragtay hadda in dibadda lagu shiilayo Hmm.
kambaniyada keenay baanu in lagu shiilo intaanu gargarayaal iyo maqliyaal iyo kalluun qaadnay baanu dadka siinayno lahayn shiiloo noo soo celi uun kiilada lacagteedii waan gartay kalluunku marka wuxuu joogay wax doolar ka yar Hmm.
Eh, doolar iyo xoogaa meelahaasaa lagu iibinayay kiilogii kiiladii maanta maanta saa loo waxaana isticmaala dhici jirtay in haddii laba boqol oo kiilo dukaanka ku yaala inay adkayd in lagaa iibsado Mm.
maanta sidii wacyigelintii u dhacaysay dadkii waxay fahmeen kalluunka een, hilibka cadi inuu ka caafimaad badan yahay kan kale waxaa jira iyakuna dad iyakuna dee midhalka eh, kalaaska dhexe oo iyakuna wadankii kusoo kordhayo Mm.
aada u fahamsan kalluunka cunidiisa ama kalluunka cad labadaa waxay noqotay waxaan layaa berjason power oo eh, ama nijmarka waxay gaaladu yidhaahdaan oo ah suuq inaad u hesho kalluunkaagii way bateen dadkii iibinaya maasha allah waana ku faraxsanahay dadka isticmaalayna waa batay dadkii isticmaalayana way bateen maadaama cunidii badatay dad badan baa dakhli gashaday baddii waan way gartay bateen marka heer baan maanta taaganahay berigii labada boqolna laga iibsanaya iminka laba tan ama saddex tan weygii inaad iibiso hargeysa gudaheeda waan gartay Eh, etoobiyana waan geeyey gaari baan leeyahay qaboojiye ah marka etoobiya waan helay Eh, waxoogaa laakiinse waxay u baahan tahay etoobiya waa waxa iguba kalifay kalluun iyo madax inaan galo in jaadkan badan ee lacagtu inagaga baxayso millions of dollars wuxuuna inaga soo noqdaa wax een, dheeli tira wax dheeli tira oo dheeli tirkaas de ma noqonayso boqolkiiba boqol laakiinse at least boqolkiiba soddon marka hore marka wax loo baahan yahay marka dowladda jirta ama mid dhalanaysa ha haatee ama mid jirtaba ha haatee inay saaraan en- en juhdiga culays saaraan sidaynu ah, trade-ka inaga dhexeeya ganacsiga inaga dhexeeya etoobiya ay naga qaadan lahayn labada shay aada ugu baahan yihiin maadaama aanay bad lahayn oo ah kalluun iyo milex waan gartay waana takeleyna soo celinaysaa waan gartay ama kalluunkana dee adduunkao dhan ba u baahan waan gartay yurubba u baahan middle Correct.
eastka u baahan marka taasaanu empower waxaan leeyahay xoojinaa intayada waxbaratay ee kalluunka gashana waan gartay Een, dhinacyo kale noo hadhay dabcan een, kalluunka danta kaga baxno Een, su-aasha kale aan isla weydiiyo waxaa ka mid a fooxoo kale ama een, maydi- eh, maydiga waxaan la yidhaahdo kale waxaa jira in meelo badan oo dunida alla keeno xaggee uu ku soo dhammaado dadka qaarkood baa yidhaahdaa ilaa waddamadan reer galbeedka ayuu siyaabo kale u yimaadaa Een, meelaha ugu badan ee laga helana waxaa ka mid a dhulka soomaalida
Eh, maasha allah maydigu waa shay qaaliya horta intaanan ka bixin kalluunkii anigu iminka waxaan ahay guddoomiyaha kalluumaysiga somalilan Hmm.
Ah, anigoo qof dumara ah bay doorteen kalluumaysatadii Eh, ruijanada le ilaahay ugu manaystay maxaan idhaahdaa kalluunka badda dee waa sideed boqol iyo afartan kilomitr weeyaan waa ilaa ceelaayo ilaa saylac marka sanaag baa leh eh, saaxil baa leh bad eh, selel baa leh marka waa bad dheer aada u dheer baa baddaasina leh.
iminka waxay naga sugaysaa aniga iyo awdalla ha aniga iyo gruubka iyaga iyo dowladda wasaaradda kalluumaysiguna waa wasaarad qaaliya oo runtii wayna- waynoo dadaashaa laakiinse gacan saraan la helin ama wax la yidhaahdo eh, xirfadihii kalluumaysiga dadka lagu bari lahaa labadaasoo isxoojiyo inay xirfad yeeshaan iyo inay helaan dhaqaale aan intooda yar ahayn si ay deg deg wax ugu soo saaraan waayo yeman oo kale haddaan u kombeer gareeyo wax la yidhahdo incentives bay helaan kab kabid Eh, eh, tanzania way heshaa calashan regionska uganda way heshaa waan tagnay marka kabidii baa ka maqan marka waxaan leeyahay dowladda iyo dadkan ilaahba deeq bixi- dhaq- deeq bixiyaashu had iyo jeer waa inay saaraan muhiimadda khayraadka dalka ee shaqana abuuri karaa ee dadkana baahida ka reebi karaa khayraad fara badan baanu haysanaa waa garta waxaan ku xijinaynaa beeyada sidaa aad tidhi waa khayraad aada u caalamiya ilaahay nagu manaystay geedkaas ee, ay ka baxdo maydiga iyo moxorka iyo malmalku iyo hadigu waa waa xabag aada u fara badan xabkuhu laakiinse xabagtan la yidhaahdo eh, frankinsonis ee ka kooban maydiga iyo moxorka sidaa aad sheegtay wadamo badan baa qaata Hmm.
yurubiyanka iyo iyo iyo qolada westernka waxay u qaataan inay waxa udeyga ah sida perfumka ama wixii kale ura ay saliidda ka sameeyaan ama saliiddii dawo ka sameeyaan biyaha waxa ka daatana ay ka sameeyaan waxa laale wixii detergents la yidhaahdee lagu udgoonaysiinaya wax kale maaha iyadoo kale flowresna waa laga sameeya laakiinse teena muhiimad weyn bay leedahay waan garta dhibic yar bay ku daraan marka wadamadan oo dhan markaa islada way France timaadaa ba- France baan tegey Mm.
ma malayn kartid sida loogu baahan yahay laakiinse waxaa maqan waxaa jira xoolaheenna markaad maydiga iyo moxorka iyo malmalka iyo eegto yaman baa qaadan jirtay intay qaataan ayay magacooda intay qiimo jaban kaga iibsadaan dadkii doonyaha soo saaray ayay magacooda ku qorayaan marka asaga from yaman oo kale yaman bay ka timi ama cumaan bay ka timi waxaa lagu qoraya laakiinse wax loo baahan yahay dadkayga mutacalimiinta ee soo baxay dad badan baa ku jira ilmo geela arab baa ka mid a inamo badan oo maxay tahay asal maydio hadda y- u k geeyey baa ka mid a qolo dubi ka samayso ina xaaji xasan baa ka mid dad badan baa runtii inbaa wargareeyey laakiinse is- weli sidii la doonaya looma kamin haddii ay dhici lahayd khayraadka ilaahayna siiye qaaliga ah Mm.
ee, wuxuu ku siman yahay goortii historyga lagu qoray ee, nebi ciise in saddexdii ninee la odhan jiray wiseman nimankii xarfaanta ahaa ay hadiyad ugu geeyeen Mm.
waxaa hadiyaddaa loo geynaya ahayd way ka qaalisanayd dahabka Mm.
Ee, marka wax lagu miisaamayay hadiyad qaaliya in loo keenay een, ciise oo markaas adduunyada marbaa dhici jirtay inay middle eastka dadka islaynaya isku layn jireen een, een, xataa maydiga iyo moxorka helidiisa weliba mox- may- maydigay ahayd moxorkay ahayd marka waxa weeye waxa qiimaha ilaa goortaa lahaa inay waa ayaandaro inay ilaa maanta dadkii ilaahay ku manaystay regionkooda inaanay weli ka haqabeelin inay u helaan suuq wanaagsan waan garta marka waxaa jirta sanaag region waa sanaag aada u weyn oo lixda region ee somaliland ugu weyn khayraad badan buu leeyahay laakiinse waxaa ka mid a maydiga hadday maydiga heli lahayn sanaag baa loo shaqo tegi lahaa waan garta marka waxaad leedahay maxaa waxaa weeye cilladu maxay tahay baad leedahay caafi?
ciladu waxa weeyaan waa dhowr Hmm.
mid waxa weye regulationska dowladdaa maqan Hmm.
dowladda tii hore iyo tii dambaba Hmm.
wax regulate gareeyey macnaa shuruucdii shuruucdii Mm.
shuruucda waxaa ka mid a in dadka loo dhaqo dadkan beere- beeranaya waxa weeyaan waxaa jiroo kale iyadana dowladdu inay ku dartay ahayd miisaaniyadda bajetkeeda horumarka eh, eh, xabkaha somaliland Mm.
marka way waxay u tari lahayd inay dadka wax u tarto oo kabid u noqoto wixii siday u soo gurayaan way dadka soo guraya xataa m- geedku wuxuu ka baxaa meel xun wuxuu ka baxaa meel buurta ay qofka gurayaa dhiman karo ma haystaan waxay madaxa gashan lahaayeen qofku hadduu ka dhaco maskaxdaabaa burburaysa ma haystaan waxay saani ugu guran lahaayeen oo la yidhaahdo waxaan lagu taabgareeyo wixii ay ku eh, ururin lahaayeen hogog bay geliyaan hoggaasna wax shay qaaliya hogog la geliyey waxaa imaan karayaa xitaa rooboo maydhayo marka waxay u baahan tahay dowladdu way ka seexatay tan iyo tii horeba bajetkana in lacag loogu daro miisaaniyadda dowladda isla markaasina dadka kan een, ee, loo sameeyo hab odhanaya wa- ga- waxa la yidhaha preservation and conservation of the trees calashaan la baro geedkan inay dhaqaalaystaan Waa hadday tahay for example dadka beerale wax yaqaanaan halkana beer bishan Hmm.
sanadkan ha- ka digaro oo meel kala beer sida carada u fiicnaato waan garta marka guro eh, dhirtan aagan ku taala tana gurme taas waa ka maqan Waan tahay gartay.
geedkiiba la maalayaa si xun ta kale labaad waxaa jirta in jiridiisa la gooyo Hmm.
oo inta lacag yaroo jaban ay ururiyaan oo tumaan sidii asalkii in etoobiya la geeyo marka geedkii marka jiridii laga fiiqo laasma wuu dhimanaya absolutely marka waxay u baahan tahay eh, in buliisya loo sameeyo gawaadhaha soo qaado ka keena cergaabo oo burco keena oo etoobiya geeya oo la ogaya inay sidaan geedka qaaliga dhaawiciisa dantaasi way ka maqan tahay xaggii dowladdan ku canaananayaa xagga dadweynaha leh ee ilaahay siiyeyna waxaan ku canaananayaa inay iyakuna fahmaan in geedkani geed wanaagsan yahay oo aan Waan ilaan jaada gartay, waan dhaafsan gartay.
waxaa kaloo ka maqan Mm.
waad i weydiisay maxaa ka maqan waxaa ka maqan marka xoolaheena number one lafdhabarta xoo- eh, maxay ta dhaqaalaheena secondly ama waxaa noqon kara beeyada ama m- waxaa noqon kara uga ka horeeya beeyada waa waa kalluunka hadduu third hadduu ka saddexaad gelayo beeyadu waa shay qaaliya aada u weyn adduunyada wadan waxa saddexaad u galaa waa shay qaaliya dowladii hore monoboli bay ku samayn jirtay ninetiyadii laakiinse millions of dollars ayaa berbere ka bixi jira oo beeyada ka yimaada waan gartay dan waxaan doonaynaa in market wuu jiraa in suuqgeyn loo sameeyo suuqgeyn loo sameeyo waa loo baahan yahay suuqgeyntooda la adkeeyo oo chamber of commerce iyo minister of commerce ay xidho isku taxallujiso xafiisyo gooniya loo sameeyo beeyada waan gartay khayraadkaas regionkaasi markuu dhergo xitaa dhallinyarada waa u shaqa tegaysaa dadkiina baahida way ka go-aysaa region kasta somalilan ilaahay wuxuu ku manaystay khayraad Eh, eh, maxay tahay galbeedka waxaa boorame iyo agagaarkaasi beeraha ka jira de iyo iyo iyo gebilayo de waa beero burco iyo s- iyo togdheer iyo waa xoolo iyo lascaanood iyo berbere waa dekadii iyo sibirkii marka in la xoojiyo kalluumaysiga iyo khayraadku meel baa khayraadka gaarku meel tahay.
kastuu leeyahay waan gartay marka taadi weydiisa gaarkiihii waa ka waa mid aan anigu taraygarayey mashiinna usoo iibsaday bakhaarra u samaystay aan sida aad geshina laakiinse waxaan arkayaa waxyaabo badanoo duruufo badan ku xeeran haa aa, turubka marka la ciyaaraya dab adiga doonaya inaad isu keento wixii aad ku faa'iisaysay Ha.
marka waxay ku foosi Ha.
lahaayeen dadkaas khayraadka ilaahay siiyey weli lama hayo waan gartay laakiin si deg degoo loo hayo millions of dollars millions of dollars baa dowladda soo gelilaa millions of dollars baa soo gelilaa sanaag region millions of dollars baa sool la soo gelilaa because malmal bay leeyihiin waan gartay En, gabagabadii baynu usii tegaynaa En, gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee somalilandna waa tahay dabcan En, bal ah, dhinaca haweenkana waad u- doodaa waad u shaqaysaa bal haweenka iyo ganacsiga Ah.
haddaad sawir naga siisid Eh, haddaan ku horeeyo tii aad horeysiso waxaa ahaa ilaa 2000 almost toban sano waxaan ahaa gabadha keliya ku jirta rugta ganacsiga boodhkeeda En, taa waxaan usoo galay xagga dumarka runtii markaa may ahayne waxaan usoo galay xagga kalluumaysiga iyo khayraadka dalka isili waan ku jiraa runtii rugta ganacsiga way tabcaysaa waxbay qabanaysaa laakiinse wax weynba haddana dhiman waxa dhiman connectionska adduunyada rugta ganacsiyadu leeyihiin weli way dhiman yihiin marka tayada haddaan ka hadlo eh, dee si eh, loo yidhaahdo for example loo kala horeeyo eh, kelmadda ma isticmaali karo minority laakiinse waxa weyaan local resourceka nagu jiraa anigiyo sheekh maxamed eh, minority baanu ku nahay rugta ganacsiga because waay 95 percent dadka soo import karaya waxbaa ku jira Ma- dadka wax soo waa dejinaya dadka wax soo dejiya marka idinkuna wax soo instead- saarkii gudaha tihiin.
haa referska inay ahaatay ahaydoo ay ahaato dadka eh, wax wax soo saarkii diraya gudaha haa.
dibadda u diraya eh, xoojinaya wax soo saarka inay ku bataan marka Laakiinse- dee laakiin dee taa dalka laftigiisa miyaan noocaa u dhignayn oo dalka en, eh, intiisa ugu badan shan iyo sagaashan ama sagaashan ama shan iyo siddeetan boqolkiiba miyaan wax soo saarka eh, waxa la soo dejiya ku ku tiirsanayn may waxa la soo dejiyey ku tiirsan yihin wixii la soo dejiyey baan saluugayaa haa haddaan doonayo anigu aamin ahaan lacagtii aan anigoo diaspora ah oo qurbo jooga la imi wax la soo dejiyay haddaan gelayo for example shiidkaan idhaahda haddaan containers shiida soo dirgilaa dumarka ka iibin lahaa dee bare hore lacagtaydu iisoo noqon lahay laakiinse waxaan jeclaystay inaanan ku dayan wax soo dejinteeda wax soo saarka galo waxaan u qu- hubaa wax soo dejintu hadday waddan ku badato inay lacagtaada hoos u dhigayso inay shaqadari keenayso inaad soo dejinayso had iyo jeer wax la soo dejiya waxaan faa'iido lahayn Hmm.
waxaan dadka u qalmin calishaan wax jaban laakiinse lama soo dejiyo wax dadku maaragtay xitaa Wax tayo leh.
cunto ahaan tayo leh waan gartay ee, dhar ahaan haweenka.
faa'iido leh tan haweenka ganacsiga say ku yihiin somalilan haweenka ganacsiga somaliland inaku markaynu soo noqonay dee rag bergii hore dumarka guryahay joogeenoo raggaa dee shaqo tegi jiray iminka intii dambe ilaa iyo sagaashan iyo kowdii dumar badan baa dibadda u baxay duruufta aawadeed ragguna waxay yidhaahdaan dee shaqo igu haboon ma hayo haye
ma hayo maahe waa waa marmarsiyo sida u yaalla gabadhii markay dhalayso ay sido een, eh, ilmihii jaqsiinayso ay karyoonihii riixayso ama lixda aroornimo bacadlii qabanayso ama lixda aroornimo tamaandho iibinayso haddana uu ninkii sugaayo inuu maaragtay qadadii gabadhii ka sugo dhalkii ay dhal inay caruurtii hagaajiso iyadii ka sugo ruyali dumarku waa waxay ahaayeen in doora doora doora dadka reerka quudinaya ma ka wado bacmushir middle kalaasa ama meel dhaxa ah oo raggu haysto laakiinse waxaan ka wadaa xaggii hoose oo dhan eh, dumarku waxaad arkaysaa iyakoo tabcaya salaada hore haddaad ismaaciilo waad joogtay hargeysa haddaad marto lixda aroornimo waa hargeysa gabadh guclaynaysaad arkaysaa reerli baad arkaysaa nin guclaynayo aroortii jarmaadaya xataa ifan kuwa hilibka karyana ku sidaa dumarba u badan marka laakiin dad lacag haysta ma leeyihiin oo jeebkoodu ladan yahay kuwaasi waa kuwa u badan kuwan kuu sheegaya anoo calaacalayana maadaama aan gudoomiyaha urka somaliland haweenka een, een, businesska ahay ganacsatada haddaba waxaa jira kuwo dumar badan oo soo baxay oo ama eh, furtay dukaamo eh, waxaan laysku qurxiyo ama maaragtay hair dress waxaana yidhaahdaan ama maxay haytoy dhaqaale yaro fiican kuwo ka sareeyaa jira wax soo dhoofiya ama wax keena kuwo warshadaha galay baa jira eh, oon ka mid ahay En, marka kuwo hudheella furtay baa jira marka wayse yaryihiin
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen iyo ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana codka cawaale aadan iyo heesta nabadiino
nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray inkastoo nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray markii aad nasteexiyo naxariisba gooyse naftu kaa galgalatay naftu kaa galgalatay markii aad nasteexiyo naxariisba gooyse naftu kaa galgalatay ahay kaa galgalatay anigoo nacaybiyo dhaxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye
codkaasi cawaale aadanna wuxuu gebagebo yahay idaacaddayadii duhurnimo caashicuudi anoo ismaaciil xuseen farjar ayadana socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
nabsigaygu kuma helo